bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasائي raximh اllah tacalى alاshtiraaطu fi اlxaji shardisashadii xajka dhexdiisa lagu dhex shardisanayay caddaynteedii ayuu u baab yahay ama halkan uga waramaa alishtiraaطu fi اlxaji yacni xajka dhexdiisa qofka inuu shardi xiro shardigaasna wuxuu dhacaa cinda alixraam marka la xarmanayo agteeda taasuu marka baabeeyey wbilisnaadi qaala ahbaranaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa abu dawuuda qaala xadaanaa xabiib can camri bni harim can saciid bni jubayri wcikrimata can ibni cabaasi ana dubaacata waa dubaaca binti zubayr bni cabdilmualib ee nebiga ilma adeeray ahaayeen oo azubayr bni cabdilmualibaa dhalay nebigana cabdullahi bni cabdilmualib ayaa dhalay marka in adeertiisay ahayd miqdaad ibn lswadna waa qabay oo waxay ahayd kaanat taxta miqdaad ibnu maajah waxaa ku dhacday dubaacatu binti cabdilmualibaa ku dhacday awowga unbaa layskaga magacaabay maahna cabdilmualib toos uma dhalin riwaayaadka qaarna marka waxay kusii darayaan marka yacni camatu rasuulillaahi camatu rasuulillaahidaasna sax maaha iyadana oo nebiga eeddo uma ahna ilmo adeer waay waham waaye marka midaasi ayb xadiidkeedana bukhaari wuxuu ku keenay kitaabunikaax ayuu ku keenayo xaj ma ku dhex keenin isagoo markaa iyadoo qurashiyad haashimiyad ahayd miqdaad inuu qabay kafaa'ada baabkeedu ku keenay baabulkafaa'a ayuu ku dhex keenay meel marka laga filan kara maahan laakiin kafaa'ada dhinaceedu isaga hadda u isticmaalayay culimada qaar waxay dhaheen ishtiraadkuusanba qabin isaga ama uunan arkin ayb ana dubaacata araadat ilxaja xaj ayay doontay faamaraha anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu amray an tashtarita inay shardisato marka sababta ay marka xaj bay doontay waxbaa ka maqan xaj bay doontay waana xanuunsanaysay markaasay tiri rasuul allahu xajaan rabaa waana xanuunsanaa inaan dhammaystiri waayo ayaan ka baqaa markaa buu nebigu wuxuu amray an tashtarita inay shardisato shardisashadu waxay tahayna asaa sheegi doono oo markay xarmanayso allaahuma maxillii xaysu xabastanii inay dhahdo ilaahu meesha aan ku xalaaloobayo ama waqtiga aan xalaaloobayo waa meesha aada igu xabisto ood igu celisa marka inay shardisatou amray fafacalat can amri rasuuli llahi sal ly slam way samaysay ishtiraadkii nebiga amarkiisayna ka samaysay xaggiisa ahlucilmigu marka saddex madhab ama afar ayay qabaan masaladan ishtiraadka daahiriyada amarkan ayay daahirkiisa qaateen waxayna yidhaahdeen fa amaraha nabiyu sal l l slam ay ka qaateen nebigu wuxuu amray marka amarkiina waxay dhaheen walamru lilwujuub marka ishtiraadku waaba waajib ayay ku tageen daahiriyada ayaga waana madhab laga xoog badan yahay waa jiraan culimo la qabta laakiin ma xoog badna masalada yacni qowlka labaad waxa uu yahay jawaas inuu bannaan yahay waana madhabka alimaamu shaafici madhab alimaam ashaafici masalada labaadna marka waxa ay tahay jawaas jawaaskuna waa madhabka alimaamu shaafici iyo waxa weeyaan waana sida qowlkiisa qadiimka waaba ku caddeeyey qowluljadiidkuna ishtiraadka wuxuu ku xiray xadiidkan oo dubaaca inuu ansaxo ayuu ku xiray waana ansaxay marka calaa haadaa waxaa lagu tiriyaa marka jawaaskiisu madhab alimaam shaafici inuu sidaas yahay ayaa lagu tiriyaa qowlka saddexaad waxa uu yahay istixbaab waa sunno in la yidhaahdo istixbaabkana xanaabiladaa ku tagtay waa sunnada xanaabiladaa ku tagtay hadda marka waxaan haynaa iijaab jawaaz istixbaab qowlka afaraad waxay tahay inkaaruhu maba jiraba in la yidhaha ishtiraaq wax la shardisan karaa male xanafiyada iyo maalikiyada ku tageen ibnu cumarna waa laga wariyey sidaas ibnu cumarna sidaa baa laga wariyey qolada marka waa bannaan tahay dhehayso maslaxadiisa waxay ka dhigeen maslaxa dunyawiya oo mashaqada iyo yacnii ixraamka iyo dhibkiisa oo jirana ay la socoto ayay qofka looga dhaafay bay dheheen marka ibaaxada waxay ku xiran tahay maslaxa dunyawiya qolada istixbaabka sheegtayna iyagu maslaxa diiniyay ka dhigeenoo ixtiyaatan lilcibaadati cibaadadii xajkaa loo dadaalaa bay dheheen marka waa maslaxa diini ah qofkii inkirayna xanafiyada iyo maalikiyada waayo waxay dhaheen xadiidkeeda ma ansixin laakiin xadiidkeeda inuu ansaxay baa xoog badan muslimna aada buu u wariyey qolo iyagu inkaarka qolada qolyaha diidan waxaa ku jira qeyb kale oo xadiidku waa saxiix dhahayaan laakiin waa yacni khaas dubaacu khaas ku yahay bay leeyihiin caam ma aha xadiidka oo waxay ka dhigayaan markaa waaqicatu cayn oo qisadaas bis un ku saabsan oo aan ka gudbaynin aduu madaahibtaasuu sheegay alxaafid alciraaqi waliyuddiin fii darxi tahriibka aqwaashaasuu sheegay sababka keenaya khilaafkuna dabcan waa la fahmi karaayo cibaado marka la niyeysana in shardi lagu xiro ma cibaadaadka caankuma aha saas oo qofka salaad markuu dukanaa ama soon uu dukanaa waxa inuu kala gooyo way laakiin ilaahu cibaadadaanaan bilaabay meesha aada igu xabistaanna aan ku joojina nooc shardi ah baa ku jira shardigaas cibaadaadka laguma baranin laakiin mar haddii nas uu soo arooray waxay noqonaya xajka iyo in cumrada iyo ay ka gedisan tahay cibaadaadka kale sababtuna waxay tahay ayaga haddii ixraamkooda la bilaabo lagama bixi karo cibaadaadka kale qofka inuu ka baxaa laga yaabaa laakiin ayaga in la dhammaystira unbaa qasab ayb qaala kayfa yaquulu ida ishtarad marka ishtiraadku waxaa kaloo muhimadiisu ay tahay xadiidkan hadda dubaaca intaanan baabka kala gelinba daahiru xadiidi dubaaca wuxuu tilmaamaa haddii ay xalaal noqoto oo intay xanuunsato ay wadi weyso xajka oo ay sidaas ku xalaalowdo intay allaahuma maxilii xaysu xabastanii dhahdo meeshii ay wax ku wadi weyso ayay uga soo noqone ma laga rabaa marka dem ma dhiig bay ku xalaaloobayoo dem ma laga rabaa sida ixsaarkaba dem loo rabo qofka muxsar markuu noqdo dem baa laga raboona demulixsaar halkan ma laga rabaa ma laga rabo sababtana waxay leeyihiin hadduu waajib ahaan lahaa waa u sheegi lahaa nebiga sal ll ly slam maadaama aan loo sheegin inaan demkii marka inaan dem laga rabin ayaa laga qaadanaya maxaa yeele waa waqtulixtiyaaj mar haddii loo waxa loo baahan yahay waqtigeedana uu joogo nebigu waa un caddaynaa riwaayaadkana dem baa waajibayo laguma haayo xanaabilada iyo daahiriyadana iyagu waaba caddeeyeen sidaas madhabka shaaficina al asaxu sidaas waay sida asaxa waa sidaas ayb ishtiraadka qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidkan ishtiraadka waxaa laga fahmaa bay lee ay qaar dhaheen wax ixsaar la yidhaha inuunan jirin waayo haddiiba ixsaar imaa haddii shardi la samayso karo ee ixsaarkii marka iyo maxaaba laga rabaa shiddadiisa laakiin isma laha ixsaarkuna waa baab kale qofka isagoo ixraamkii idlaaqay dhex maraayo cadow iyo wax inay soo celiyaan makanso waayo dam baa waajibayo sanada dambena inuu soo xajiyo kan laakiin xajka alxaju min qaabilinna waa ka dhacaa ishtiraadka waa ku dhacaa demkana waa ku dhacaa qofka ishtiraadku faaidada labadaa faa'iidou leeyahay qofkiisa dhiigna lagama rabo waxaa kaloo ka dhacayo sano dambe haddana inuu soo xajiyo dabcan xajat lislaam hadday ku dhiman tahay waa laga rabaa laakiin hadduu xajkiisu xaj sunno ah ou ahaa ee sidaas uu uga istaagay ishtiraadna uu soo sameeyey waa iska soo laabanaa waxna lagama rabo sanada dambe inuu kii sunnada ahaa ma ku laasimayo inuu haddana sanada dambe la imaado laasim ku noqon maayo ayb marka faa-iidadiisu waa meelahaas qaala kayfa yaquulu sidee buu dhahayaa ida ishtarata haddii uu shardisto yani siiqada shardiska see waaye wabihi qaala akbaranii ibraahim bnu yacquub qaala xadaanaa abu nucmaan wahuwa moxamed bnu lfadl asaduusiyu qaala xadaanaa haabit bnu yaziid alaxwal wahuwa abu zayd albasriyu hiqatu habtun qaala xadaanaa hilaalu bnu khabaabin wahuwa albasriyu saduuqun tagayara biakhara rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca qaala sa'altu saciida bna jubayrin baan su-aalay can irajuli qofka yaxuju bishardin shardi ku xajinayo qaala waxa uu yidhi ashardu bayna annaas shardigu dadka dhexdooda u ahaaday muxuu ka wadaa marka saciid bnu jubayr cibaaradan iyo warka ka dambeeyo faxadadtuhu waxaan u sheegay buu yidhi xadiidahu xadiidkiisii baan u sheegay buu leeyahay waxaa dhahaya hilaal xadiidkiisii waa ke kii aan soo marnay hadda waay saciid ibnu jubayraa warinaya xadiidkiisii baan u sheegay yacnii wuxuu ujeedaa cikrimata iyo saciid faxadaanii can ibni cabaasin ana dubaacata binta zubayr bni cabdilmualib atat inabiya sal l slam nabigay u timid faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah inii uriidu lxaja xaj ayaan rabaa fakayfa aquulu sideen dhahaa qaala waxau yidhi quulii dheh labayk allaahuma labayk wamaxillii min alardi meeshaan ku xalaaloobayo dhulka ka mid ah xaysu meel waaya taxbisunii aada igu celiso o igu xabisto oo aan dhaafi waayo jirada iyo darteed fa ina laki waxaad leedahay calaa rabbiki rabbigaa korkiisa aa ku leedahay mastatnayti waxaad adiga reebatay ood istinootay marka allaahuma maxillii xaysu xabastanii maadaama ay shardi tahay shardiguna istinaa waa lagu idlaaqaa marka wixii adiga aada soo reebatay oo haddii lagu xabiso inaan waxba aadan sii wadaynin ood xalaal noqonaysa ilaahay waa ku leedahay subxaanahu watacaala saasay ka dhigan tahay marka saciid hadduuba ogyahay xadiidkan saciid ibnu jubayr ashardu bayna annaas muxuu u dhahaa cibaaradanse ashardu bayna annaas macnaheedu maxay tahay laba ixtimaal ayay leedahay in laga wado ashardu bayna annaasi ay mithlu shardi bayna annaas shardiga aada xajka rabbi wax ku shardisato waa midda aada dadka wax ku shardisatoo kale oo haddaad hadda qof wax ku shardisato soo kuma lihid shardigii haa ilaahay haddaad ku shardisatana waa ku siinaa waa ku leedahay calaa haadaa marka warka dambe iyo warkan ma iskhilaafsana marka yacnii sida dadkaba aada wax ugu shardisanayso ayaa haddaad rabbi wax ugu shardisatana aada u helay mashruudkaagii wixii aad shardisatay ixtimaalka labaad ama macnaha labaad wuxuu yahay inuu ka wado ashardu bayna annaasi laa bayna alcabdi wa rabbihi shardi iyo shuruud haddaad maqasho waxay ka dhexaysaa dadka dhexdooda amaa ilaahay iyo addoonkiisa wax shuruuda kama dhexeeyaan haddii marka macnahaas laga wado ee saciidna uu warinayo xadiidul ishtiraad taasaa u baahan marka in la daaweeyo xadiidkii ishtiraadkana waa warinaa shardigiina waa diidaa waayo haddii la yidhaha ashardu bayna annaas shardi qof iyo rabbigii kama dhexeeye dadku ka dhexeeyaa xadiidkiina inuu wariyo see loo jamcinaa waxaa loo jamcinayaa xadiidkii ayaa isaga waxaa dhici karta inuu waaqicatu cayn oo u haysto waana sheegnay aqwaashii culimmada waxaa ka mid ahaa qowl dhahayo khaas inuu ku ahaa dubaaca marka kaasi dubaacow khaas ku ahaaye shardi ma jira waay marka manaa saasaa kasoo baxay labadaa ixtimaal baa marka meeshaas ku jirto wbihi qaala ahbaranii cimraan bnu yaziida qaala ahbaranaa shucaybun huwa bnu abi xamzata qaala ahbarana bnu jurayjin qaala xadaanaa abu zubayr anahu samica taawuusan wacikrimata yukhbiraani can ibni cabaasin iyagoo ka waramaya qaala jaءat dubaacatu bintu zubayr ayaa timid ilaa rasuuli lah sal slam ay u timid faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah ini imra'atun anugu waxaan ahay haweenay haqiilatun culus wainii uriidu lxaja xaj ayaana rabaa fakayfa taamurunii sideed ifaraysaa an uhilla inaan u xarmado qaala waxau yidhi ahillii xarmo washtaridii shardiso ana maxillii xaysu xabastanii sidaa shardi ku gal meeshaan ku xalaaloobaayo waa meeshaa igu xabisto ilaahu yani meeshii jiro darteed aan wax la dhaafi waayo la wadi waayo ama aan yacni aan wax sii wadi waayo ayaan ku xalaaloobaayo ilaahu sidaas ogow hadhowna marka meeshii baadi ku xalaaloobay bana ayib marka xadiidkan wuxuu caddaynaa sababka marka in imra'atun haqiilatun sababka waa kaa marka wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa cabdurazaaq qaala akbaranaa macmarun can zuhriyi can curwata can caaisha haddii marka qofka uunan shardi samaysanin ixsaarna uunan ku dhicin yani ixsaar iyo fawaat ayaa kala jiraan alfawaatu walixsaar ixsaarkii qofka ama jiraa celisay ama waa jabay ama cadow inkastoo khilaaf uu ku jiro muxuu qofka muxsar ku noqdaa oo qaar cadowtinimo yacni cadow inuu celiyo keliya ku qaar ku qeydayaa jiraan qaarna way caam yeelayaan jab iyo xanuun iyo cadow uu ka celiyo isaga iyo kala dhexgala xaramkii iyo ixsaarku waa baab fawaadkuna waxay tahay xajkii baa ka tegay qofka isagoo marka yacni socdo ama siduu u socday baa waxaa dhaafay yowmu carafa maalan ayaa ayuu gaari waayey wuquufkii ama rukni baa ka hallaabay wuquufka marka ilaa iyo subaxa tobnaad wixii ka horeeyu jiraa waagu intuunan beryin intuu soo socdayaa waqtigii ka dhammaaday waana xarman yahay qofkaas waa soo xarmaday carafana waa gaari waayey iyo xuduudeedii waqtigii loogu talagalay ninkaa xajkii waa dhaafay qofka fawaadku ku dhaco wuxuu ku xalaaloobaa cumro ila isaga waa awoodaa inuu xaram kacbadii tago dawaafo isaga marka camalu cumra waa dawaafa waa sacyinaa waa iska xiraa tinta bis haddii xajatulislaam ay ahaydna min qaabilin ayaa laga rabaa dabcan xajatulislaam waxaan ujeedaa waa waa ku dhiman yahay ila maba xajinin haddii kalena waxaa laga raboonaa marka isaga dabcan ishtiraad iyo uunan sameynin sano dambe inuu xajiyo ixsaarkuna meeshii lagu xabiso ayuu xoola neef xoolaa iyo haddii uu xeli karo uu ku qalaa haddii uu diri karo oo kacbada uu u diri karo xoolahan inuu u diraa wanaagsan meeshaasuuna ku xiiranaa tinta waana xalaaloobay sano dambana waa soo xajinaa haddii marka wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdالrazaaq qaala akhbaranaa macmar can الzuhriy can curwata can caaishata wacan hishaami bni curwata zuhri uu ku cadfan yahay macmar baa marka wuxuu ka warinaa zuhri iyo hishaam wacan hishaami bni curwata can abiihi can caa-ishata qaalat dakala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu usoo galay calaa dubaacata faqaalat yaa rasuula allah inii shaakiyatun mid xanuunsanaysaan ahay wa inii uriidu lxaja ayaan rabaa faqaala laha nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi xujii washtaritii xaji shardiso ana maxili xayثu taxbisunii qaala isxaaqu qultu licabdiلrazaaq baa waxaan ku yidhi kilaahumaa can caaishata labaduba caaisha miyaa xadiidku ay ka warinayaan hishaamu wazuhriyu an hishaam iyo zuhri ba xadiidkoodu can caaisha miya qaala nacam buu yidhahaa qaala abu cabdiraxmaan waa alimaamu الnasaa-i laa aclamu ma ogi axadan axad asnada hada اlxadiida xadiidkan isnaadiyey can الzuhriyi ka isnaadiyey ma ogi hayra macmarin macmar maahan yacni ardada zuhri macmar unbaa xadiidkan musnad isagoo a zuhri ka wariyey hadalkaana marka qaar waxay ku cileeyeen xadiidka dhan oo waxay yidhaahdeen imaamu shaafici iyo heyrkii mursalay ku warinayaan xadiidkan mursalnimadaana saxiix ah imaamu nasaa-ina hadalkan buu yidhi macmar keligii baa xadiidkan musnad ka dhigay xaafid alciraaqi waliyuddiin wuxuu yidhi qaala waalidii fii sharxi tirmidiyi waalidkiis waa zaynuddiin alciraaqi sharaxa tirmidiga wuxuu ku yidhi annasaa'iyu lam yaqul nasaa-i ma dhihin biinfiraadi macmarin bihi mutlaqan macmar baa xadiidka dhan la gooni noqday mutlaqan ma uunan dhihin bal biinfiraadihi bihi can izuhriyi bal waa qeyday oo wuxuu yidhi zuhri macmar keliya ayaa musnad ahaan uga wariyey marka waa riwaayada zuhri bisow ka hadlaa walaa yalzamu min alinfiraadi yacni almuqayadi alinfiraad almutlaqa infiraad muqayad ana ka dhalan maayo infiraad mutlaqa yacni wuxuu rabaa inuu yidhaha xadiidkan duruqdiisu waa badan tahay laakiin binisbati marka fardi nisbi ah waayo marka zuhri laga warinayo ayaa macmar keligiis musnad ou ka dhigay marka maadaama infiraadkii lagu qeyday zuhri alinfiraadu lmuqayadu laa yalzamu minhu alinfiraad almutlaqa maka laazimayo faqad asnadahu macmarun waxaa xadiidka isnaadiyey macmar wa abuu usaama wa sufyaanu bnu cuyaynata can hishaami bni curwata can abiihi can caaisha marka zuhri riwaayadiisa haddaa iska dhaafto hadda zuhri yaa la warinaya riwaayadan lafteeda fiiri hadda aan hayno zuhri iyo hishaama isla warinaya soo maha marka macmar midda zuhri buu keli ku noqday laakiin midda hishaam waa lala wadaagaa midaasaana mas'aladu ay ku sugnaanay ama xadiidku uu ku sugnaanay oo wuxuu leeyay faqad asnadahu macmarun wa abu usaamata wa sufyaan bnu cuyaynata can hishaam bni curwa can abiihi can caaisha wa asnadahu lqaasimu canhaa ay can caaishata walow infarada bihi macmarun macmar haddii uu la gooni noqdo mutlaqan xataa keligiis uu xadiidka dhanba wariyey cid kalena aynan la warinin lam yadurahu ma dhibaayo yidhi wa kam fi saxiixayni min alafraadi badanaa buu yidhi axaadiid badanoo saxiixayn ku jirta oo fardi ah walaa yaduru irsaalu shaaficiyi lahu falxukmu liman wasal shaafici mursalnimada uu ku wariyey waxba ma dhibaysa falxukmu liman wasal xukunka waxaa iskale intii xiriirisay oo xadiidka musnad ahaan u warisay meeshaasna marka baxigaasaa ku jira qaala baabu maa yafcalu man xubisa can اlxaji walam yakun ishtarata waxa uu samaynayo qofkii xajka laga xabiso shardina aan gelin oo aan la imaanin wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu camr bni sarx wاlxaariث bnu miskiin qira'aة calayhi waana asmc can ibni wahbin qaala akhbaranii yunusu can ibni shihaabin can saalimin qaala kana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yunkiru اlاshtiraada fi اlxaji shardiga yani xajka waawaa diidi jiray in la shardisto xajka dhexdiisa wayaquulu wuxuu dhihi jiray alaysa xasbukum sunnata rasuulillahi sal l slam miyaynan idinku filnayn sunnada nebiga in xubisa axadukum midkiin haddii la xabiso can ilxaji laga xabiso daafa bilbeyti buu dawaafayaa wabisafa walmarwa beytkuu dawaafayaa iyo safee marwa uma xalla waa xalaaloobayaa min kulli shayin buu ka xalaaloobaa xataa yaxuja caaman qaabilan ilaa uu sanad kale xajiyo wayufdii hadyina waa bixinayaa wayasuumu waa soomayaa in lam yajid hadyan hadduusan xoolo helin hadda wuxuu ka wadaa fawaadka ilaa hadda wuxuu leeyahay qofkaani daafa bilbeyti oo bisafa walmarwa ee qof hadda cadow bannaanka uu kusoo celiyo ka hadli maayo waayo haddii uu cadow yahay oo bannaanka lagu soo celiyo waa dawaafa ma uunan dheheenba ee hadda wuxuu ka hadlaya waa fawaadka saarka maana fawaadkuu ka hadlaa marka wuxuu leeyahay qofku ishtiraad maba u baahnaba haddii uu xajkii inta tago maka ay u suuroobi waayo inuu carafo gaaro ha iska dawaafo ha sacyiyo tintana ha xiirto intaas marka maxay noqonay camalu cumra waay soo maahna cumro camalkeeduu ku xalaaloobaa waay marka nebiguna saasoo kale yani faxasbukum marka wuxuu yihi alaysa xasbukum sunata rasuulillahi sal l slam marka sunnadaasi ma xadiid ahaanay u timid mise ayb nebiga fawaad kuma dhicin ixsaaraa ku dhacay xasriga markuu ku dhacayna meeshii xudaybiyu xoolaha ku qalay tintana waa xiirtay waana ka tegin hadda kan fawaad unbuu ku saabsan yahin ayb wbihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdurazaaq qaala abar marka ibn cumar marka waxaa raacsan ama yani waxaa ka muuqdo marka ishtiraadku inuu diidayo isaga marka maalikiyada xanafiyada madhabtooduna saanay ku dhisan tahay wbihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmarun can zuhriy can saalimin can abihi anahu kaana yunkiru اlاshtiraada fi اlxaji waa inkiri jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray maa xasbukum ay amaa xasbukum miyaynan idinku filnayn maadan marka waxaa usoo qadaray hamzo oo taqriiri iska ah hamzatu taqriir amaa xasbukum sunata nabiyikum sal اl slam inahu nabiga lam yashtarid shardi lama imaanin marka hadda sunnada nebiga asaga hadduunan shardi la imaanin ficil ahaan laakiin waa amray soo maaha sunnadiisa qowligay ku timid kama baxsana marka ayb fain xabasa axadakum midkiin hadduu celiyo xaabisun xabiso falyaأti lbeyta ha yimaado falyaduf bihi ha dawaafo bayna safa walmarwa uma liyaxliq ow liyuqasir uma lil ha xalaaloobo wacalayhi اlxaju min qaabilin xaj kale ayaa laga rabaa waxaa ka muuqda haddii laakiin ou shardisto lagama rabo xaj labaad waxaan ka hadlaynana waa xajkii sunnada amaa kii faradka asaga waa ku dhiman yahay qofkii dabcan qaala ishcaaru lhadyi hadyiga dhiigka keenistiisa hadyiga in dhiig laga keeno ishcaar marka waxaa la yidhaha xoolaha marka xajka loo wado kuruska ama yacni meesha yacni kuruska dhankiisa bidix in laga jeexjeexo inta laga saro dhiig laga keeno oo dhiigga loo mariyo marka lagu dharoobo korka looga mariyo si markaa yacni maxaasaa loogu sameynaa in la ogaado xoolahan in loo wado xajka oo hadhow qofkii arko calaamad waaye haddii uu dhumo neefkaas xaramkuu gaarsiinaa qoorxirna waa loo sameynayaa kabna waa laga laalaadina hadhow haddii marka hadyiga qof uu arko dhumo xoolihii xaramka inay yihiin waa la fahmaa haddii uu cadab uu ku dhaco oo hadyigii uu daalo ama uu soco waayo ama dhimasho looga cabsado meeshaasuu ku qalaa uu joogo dhiiggiisa ayuu marka meesha uu dhiiggiisa ku daato ayuu kabta gelinaa marka calaamad marka waxay u tahay xoolahaasi hadee wixii marka yacni dadka masaakiinta iyo cidda ayaa isticmaalaya xoole hadyi inay ahaayeen oo lagu ogaadaa ishcaarka marka waa nebigaa sameeyey xoolaha lagu sameynayana dabcan muxuu noqonayaa marka geela iyo lo-da oo iyagu xoogaa iska celin karoo kalea lagu sameeyaa ariga isaga ishcaar looma sunneeyo waayo waa iska daciif bacdi ahli lcilmi ayaa marka xanafiyadoo kale iyagu ma qabaan oo waxay leeyihiin waa tacdiibaa ku sugan tacdiib ayaa ku suganoo waxay leeyihiin neefkan isagoo nool in la saro waa tacdiibaa ku jiro wakiic ayaa marka waxaa lagu yidhi ibraahim intuu xadiidka sheegay ishcaarka ayaa la yidhi ibraahimu naqaci waa diidaa ayaa la yidhi markaasuu ninkii wuxuu ku yidhi waxaad u baahan tahay in lagu xabiso oo lagu eedbiyo nebigaa sameeyey ayaan leeyahay adigana ibraahim waa diidan yahay ay leedahay wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadahanaa moxamed bnu thawrin wahuwa sancaaniyu hiqat can macmarin can izuhriyi can curwata can ilmiswar bni mahrama qaala kharaja rasuulu llahi sal l slam xaa waahbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadahanaa yaxya bnu saciid qala xadaana cabdالlahi bn اlmubaarak qala xadaana macmaru can الzuhriyi can curwata can اlmiswar bni mahramata wamarwana bna اlxakm qaala kharaja rasuulu اlahi sal l slam zamn اlxudaybiyati ayuu soo baxay fi bidca casharata miatan yani dhowr iyo toban boqolaad yani kun iyo afar boqol meelahaasay ahaayeen kun iyo saddex boqol kun iyo afar boqol meelaha marka kun iyo afar boqol waa dhowr iyo toban boqolaad ile kun iyo afar boqol markaad tiraa waa toban iyo afar boqol toban iyo afar boqolaad oo min asxaabiha xataa idaa kaanuu bidilxulayfati markay ahaayeen qalada alhadya hadyigiibuu u qoor xiray wa ashcara dhiiggiibuu ka keenay markaa ayuu mariyey dhiiggii wa axrama bilcumratina waa ku dhawaaqay mukhtasarun xadiidkii dheeraas xudaybiya wbihi qala akhbaranaa cmr bnu caliyin huwa alfallaas abu xafsin qala ahbaranaa wakiicun qala xadaanaa aflaxu bnu xumayd wahuwa alansaariyu اlmadaniyu hiqat can اlqasim can caaishaةa radi allahu canha ana rasuula اllahi sal l slama ashcara budnahu nebigu wuxuu dhiig uu ka keenay halihii uu u waday xaramka qaala ayu shiqayn yushcir labada dhinackee ayuu ishcaarka ku sameynaa wbihi qaala ahbaranaa mujaahid bnu muusa can hushaymin can shucbata can qataada can abi xasan alacraj huwa albasriyu magaciisa muslim bnu cabdillaahi ayaa leeraa saduuqun rumiya bira'yi alkhawaarij rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan wamuslim walarbaca can ibni cabaasin ana rasuula اllahi sal l slam ashcara budnahu min aljaanibi alaymani dhanka midig ayuu ka saray oo dhiigga ka keenay wasalata dama dhiiggii ayuu ka masaxay canhaa xaggeeda ayuu ka masaxay wa ashcarahaa waana yacni dhiiggii ayuu marmariyey oo calaamad uga dhigay salata ay masaxahu wa amaadahu iyadiibuu ku dharoobay dhiiggii dhinac uga mariyey qaala baabu salti dami dhiigga masixidiisa can ilbudni halaha laga masaxo xaggooda wabihi qaala ahbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can abi xasan alacraj can ibni cabaasin ana nabiya sal l slama lamaa kaana bidilxulayfati markuu ahaa amara bibadanatihi hashiisiibuu amray fa ashcara fii sanaamihaa kuruskeeda dhexdiisa ayuu dhiigga ka keenay min ashiqi laymani dhanka midig ah uma salata canhaa waa ka tirtiray waqalladahaa naclayni laba kaboo laba kaboodna waa ugu qoor xiray tou soo xarig la soohay oo qoor xir u sameeyey ayuu laba kabood ka laalaadiyey falama stawad bihi markay la kacday cala albaydaa'i ahalla xajkiibuu ku dhawaaqay ama cumradii qaala fatlu lqalaa'idi qoor xirada in la sameeyo oo la sooho xariga lagu qoor xiraayo soohitaankiisa fatligu marka waxaa weeyaan fatala min baabi daraba w fatala yaf yaftilu ayuu noqonayaa ay lawaahu xarigiibu isku laalaabay way xariga marka yacni laysku laalaabo oo in la adkeeyo la rabo oo waa soohitaanka wbihi qala akbaranaa qtaybaةu qala xadaثna layثu can ibni شhihaabi can curwata wacamrata binti cabdالraxman can caaئiشhaةa anaha qaalat kana rasuulu اlahi sal ly slm yuhdii min almadinati ayuu hadyii kasoo diraayey faaftilu qalaa'ida hadyihi hadyigiisa qoor xirkiisa ayaan soohi jiray oon samay jiray uma laa yjtanibu shay-an kama dheeraa jirin mima yjtanibhu اlmuxrimu waxa muxrimka uu ka dheeraada ah yani jumladan dambe maxaa laga wadaa yacni waxay tahay xadiidka waxaa laga qaadana qofka asaga oo aan xaj iyo cumro u soconin hadyi waa diri karaa oo xoolo intuu yidhaha orod xoolahan iga sii qaad xaramka geey halagu ha lagu soo qalo ha lagu gowraco ayuu dhihi karaa markaas aad maalan halkan adiga xoolaha ka dhiibtay oo aad dad u dhiibtay oo xaramkii hala geeya aad tiri markaas xoolaha aada dirtay muxrim miyaad noqonay adiga adoo beledkaagii jooga maya ma noqonaysa sidaasay caa-isha marka waxay u leedahay waxyaabaha qofka muxrimka iska ilaaliya ka iskama ilaalinaynin kamana dheeraa jirin waayo muxrim mama noqonin nebiga sal l slam xoolo la diro oo xaramka loo dirana muxrim laguma noqdo oo qofku muxrim wuxuu ku noqdaa miiqaadka intuu gaaro inuu xaj ama cumro ku dhawaaqo nusuk uu la imaado laakiin bimujarad inuu xoolo diro kuma noqdo ziyaad bnu abihi ayaa waxaa wuxuu sameey jiray basra ayuu xoolo intuu kasoo diro xaramkii ayuu usoo diri jiray markaasuu qaa wuxuu ku maryo cadcadow gasho jiray ilaa iyo maalinta tobnaad oo xoolaha laga qalaayo dharkaa cadcadow baaqi ku ahayo qof muxrim ahaan oo kale caa-ishaa loo sheegay mase bacdi saxaaba markaasay waxay tidhi alahu kacbatun fi lbasr ziyaad kacbo maa basro ugu taalay tirin basro miyaa kacbo ugu taallaan marka waxaa laga wadaada qofku markuu kacbada usoo qasdaayo unbuu marka ixraam galaa baabkiisa laakiin adoo magaaladan iska jooga hadda xamar oo kale xoole inaad xaramkoo u dhiibi kartaa in lagu gowraco laakiin adiga saas muxrim maku noqonaysid sidaasay marka waxay u leedahay uma laa yajtanibu shay-an mima yajtanibuhu lmuxrim xadiid baa imaan doono waxaad moodaa marka sidaas si ka duwan daahirkiisa inuu yahay meeshaasaan marka ku baxdi doonaa wabihi qaala akbarana alxasan bnu muxamedin الzacfaraaniyu qaala akbaranaa yaziidu qaala akbaranaa yaxya bnu saciid can cabdiraxmaan bn اlqasim can abihi can caaishata anaha qaalat waxay tihi kuntu aftilu qalaa-ida hadyi rasuuli llahi sal l slam fayabcahu bihaa waa diraaye uma yaأtii maa yaأti alxalaalu qofka xalaashaa wuxuu la imaado ayuu la imaanayay qabla an yabluga alhadyu maxilahu hadyiga intuusan gaarin booskiisi yani ama waqtigiisii ilaa tobnaadka intaanba la gaarin nebigu qof xalaal ah wuxuu la imaadou la imaan jiray muxrim saa kuma noqonaynin wabihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa ismaaciilu qala xadaanaa caamiru waa caamir bnu sharaaxiil ashacbi can masruuqin can caaishata qaalat in kuntu in hushaniye kuntu waxaan ahaa la aftilu inaan soo haayay qalaa-ida hadyi rasuulillahi sal l slam nabiga xoolaha hadyiga ah qoor xirkooda yani xarigga qoorta loogu xirayaan samay jiray uma yuqiimu waa nagaan jiray walaa yuxrimu mana xarmanaynin yani haddii uunan baxaynin oo maka ayuu intuu iskaga madiine int ayuu ku nagaa jiray muxrimna ma noqon jirin wabihi qaala akbaranaa cabdullaahi bnu muxamedin اdaciifu wa huwa cabdullahi bn moxamed bn yaxya atarasuusiy kaana kahiira alcibaadati aad buu u cibaado badnaa marka addaciif ayaa la yidhi linaxaalati jasadihi jirkiisaa marka aad daciif oo u taag darnaa ee addaciif maahan inuu yani xagga xadiidka inuu daciif ku yahay ma aha bal waa hiqa isaga min ahiqaat buu ka mid ahaa abu daawud iyo nasaa-i baa u wariyaan qala xadaثna abu mucaawiya wahuwa mxamed bnu khazim aلdariir qala xadaثna اlacmashu can ibrahima can اlأswad can caaishaةa qalat kuntu aftilu اlqalaa'da lihadyi rasuuli اlahi sal ly slam fayuqalidu hadyahu huma yabcaثu biha waa diraayey huma yuqiimu waa nagaanayey laa yjtanibu shay-an ka dheeraan maynin mima yjtanibuhu اlmuxrimu xaal uunan ka dheeraanaynin wax oo mima yjtanibuhu اlmuxrimu waxoo muxrimka uu ka dheeraado wbihi qaala ahbarana alxasan bnu muxamedin الzacfaraaniyu can cabidata cabiidatu bni xumayd alkuufiyu saduuqu naxwiyun rubama ahda bukhaari iyo asxaabu sunan ilarbaca u wariyaan muslim un baan u warinin can mansuurin can ibraahima can اlaswad can caaishata qaalat laqad ra'aytunii waa is arkaaye aftilu qalaa'ida alghanam ariga qoorxirkiisa anoo soo haayo oo samaynayo lihadyi rasuuli illahi sal ly slam huma yamkuhu xalaalan nebigu waa nagaanayay isagoo xalaal ahoo aan muxrim ahayn meeshaa marka ariga laftiisa waa loo qoorxiraa marka qoorxirku ariga lo-da geela intaba waa lagu sameynaa laakiin ishcaarka dhiigka keenidda lo-da iyo geela unbay gaar u tahaal saasay u badan yihiin ahlu cilmiga waayo neefka ariga waa iska taag daran yahay isaga ma lagu sameynaa calaamad marka waxaa looga dhigayaa qoorxirkaas qaala maa yuftalu minhu lqalaa'idu yacni qoor xirka waxa laga soo haayo oo laga samey jiray oo laga samaynayo macnaa wabihi qaala ahbaranaa alxasan bnu muxamedin الzacfaraaniyu qaala xadaanaa xusayn yacni bna xasan ayb can bni cawn waa cabdullahi bni cawn bni artabaan can ilqaasim can umi lmu'miniina qaalat ana fataltu tilka alqalaa'ida qoorxiradan aniga ayaa soohay min cihnin ayaan ka sameeyey suuf suuf marka la midabeeyey cihnigu asuuf suufkuna waa dhogorta idaha marka dhogortaas yacnii wax laga laga soo gogooyey oo midab loo yeelay guduud laga dhigay ayaan marka ka sameeyey marka in suufkii laga samey karo yani suufkii marka ama dun ahaan inta loo sameeyo marku dun noqdana laysku dhadhaweeyo marka duntaa laysku too yani laysgelgeliyo xarigay noqoneen alcihnu asuufu lmulawan waa suuf dhogor la midabeeyey kaasoo kaana cindanaa agteenna ahaa huma asbaxa fiina dhexdeennu kusoo waabariistay maa yati alxalaalu ya-tii xaal ou la imaanayo dhemaa ya-ti lxalaalu qofka xalaashaa wuxuu la imaanaya min ahlihi ehelkiisa xaggooda uu kala imaanaya yacnii ehelkiisiiba uu tagaayey waa jimaacayey muxrim maahayn macnaha iyo wamaa ya-ti rajulu ninku waxa uu la imaado min ahlihi xaggooda uu kala imaado qofka xalaashaa wuxuu ehelkiisa kala imaado waa jimaaci iyo wamaa ya-ti rajulu min ahlihi waa iska sii bayaan qaala taqliidu lhadyi hadyiga qoorxiritaankiisa in loo qoor xiro wabihi qaala ahbaranaa muxamed bnu salamata qaala ahbaranaa bnu lqaasim qaala xadaanii maliku can naaficin can cabdillahi bni cumara can xafsata zawji nabiyi sal l slam anaha qaalat yaa rasuula allah maa shanu nnaasi dadka shanigoodu waa maxay qad xalluu way xalaaloobeen bicumratin bay ku xalaaloobeen walam taxlil anta adiguna kama xalaaloobin min cumratika cumradaada qaala waxau yidhi inii labadtu ra'sii madaxayga waa dhajiyey yacnii tintii ayaan dhajiyey talbiidkuna waa soo marnay waqalladtu hadyi hadyigaygana waa u qoor xiray maxalushaahidka meeshaa falaa axillu ma xalaaloobayo xataa anxara ilaa aan gowraco waxay ka hadlaya da markaan nebigu waa socdaa xaramkii ayuu tegey tii hore waa markuu xoolaha keliya diro oo isagana uu madiine iska joogayo midaan hadda laga hadlaayana isagii baaba socdaba marka haddaad socotood ma ka gaaraysid xoolana aada wado ood xarmato dabcan ma xalaaloobaysid ilaa xoolaha waqtigooda la gaaro meeshaa marka walam taxlil anta min cumratika ayaa culimada qaar waxay yidhaahdeen nebigu inuu mutamatic ahaayaa laga qaadanaa laakiin saas ma ahane min cumratika cumradii xajka ugu dhex jirtay waay wbه qال أخبرnا عبayd اللh بن سعيد qال xdثnا معاad qال xdثnي أbي معاad بن هiشhام بن أbي cبداللahi وdstwائي qال xdثnي أbي عن qتاadة عن أbي xسان الأعرج عن بن عbاس أن نبي الlhi صلى اه سلم لma أtىa dلxulayfةi markuu yimid أشcر اhdy hadyigii ayuu ka dhiigeeyey fي جانب الصناam الأymni kuruska dhankiisa midig ثuma أmaaطa cnه الأdاa uma amaata canhu dama dhiiggii ayuu ka tirtiray wa qalladahu naclayni laba kaboodna waa ugu qoor xiray waa uu ku qoor xiray uma rakiba naaqatahu hashiisii wuu fuulay falama stawad bihi lbaydaa-a markay la sinaatay kala sinaatay labaa waa talbiyeystay wa axrama cinda duhri duhurka agtiisa u xarmaday wa ahalla bilxajina waa ku dhawaaqay ayb qaala taqliidu اlibili geela uqoor xirkiisa wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadaanaa qaasimu wahuwa bnu yaziida qaala xadaanaa aflaxu can اlqaasim bni mxamed can caaishata qaalat fataltu qalaa'ida budni rasuuli اllahi sal l slam biyadaya labadeyda gacmoodaan ku sameeyey leedahay uma qalladaha wa ashcarahaa wa wajahahaa ila lbeyti kacbada xaggeeduuna u jiheeyey wabacaha bihaa waa diray wa aqaama waa nagaaday famaa xaruma calayhi shay-un kama xaaraam noqonin kaana lahu xalaalan xalaal u ahaa isaga waa madiino iska joogay xoolihii buu kacbada u diray daduu u dhiibay wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leytu can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abiihi can caaishata qaalat fataltu qalaa'ida budni rasuuli illahi sal l slam uma lam yuxrim ma xarmanin walam yatruk shay-an min ahiyaabi wax dharka ka mid ahna kama tegin yacnii dharka wuxuu ujeedaa dharkii damakhiidka ahaa ee jirka ku cabirnaa iyo kama uunan tegin qaala taqliidu lghanami ariga u qoor xirkiisa wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu can mansuuri qaala samictu ibraahima can اlأswad can caaishata qaalat kuntu aftilu qalaa'ida hadyi rasuuli اllahi sal l slama hanaman yani ari ayaan u qoor xirayay iyadoo ari a ayb wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khaalidun qala xadaanaa shucbaة can sulaymaana can ibraahima can اlأswad can caaishata ana rasuula اllahi sal l slama kana yuhdi اlghanam ariga ayuu hadyi u dhiibi jiray wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can abi mucaawiyata can اlacmash can ibraahima can اlaswad can caaishata ana rasuula اllahi sal slam ahdaa maratan mar ayuu hadyi ku bixiyey hanaman ari waqalladahaa waan u qoor xiray halshaahidka waa iska waadix inta badanna waa soo marnay riwaayaatkan wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can ilacmash can ibraahima can اlaswad can caaishata qaalat kuntu aftilu qalaa'ida hadyi rasuuli اllahi sal l slam hanama uma laa yuxrimu dabadeedna yani ma xarman jirin wabihi qaala akhbaranaa mxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaan can mansuur can ibraahima can اlaswad can caaishata qaalat kuntu aftilu qalaa'ida hadyi rasuuli اllahi sal l slama hanama uma laa yuxrim wabihi qaala akhbarana xusein bnu ciisa hiqatun ayb nusaqa qaar marka ayaa dhigaya hiqatunta nusqana waxay leedahay xadaanaa baqiyatu baqiyatu iyo hiqatuna isku mid isku dhow laakiin hiqatuntaa laga wada qala xadaanaa cabdلsamd bn cabdilwaariث qala xadaanii abi can mxamed bni juxaadata xa waأkhbarana cabdاlwaariث bn cabdiلsamd bn cabdilwaariث qala xadaanii abu macmar qala xadaanaa cabdاlwaariث qaala abu macmarku waa cabdالlahi bn camrin qala xadaanaa cabdاlwaariث qala xadaanaa mxamed bni juxaadata can اlxakm can ibraahima can اlأswad can caaishaةa qaalat kunaa nuqalid shaata neefka ariga ayaan u qoor xiri jirnay fa yursilu bihaa rasuulu llahi sal l slam nebiga waa diri jiray xalaalan isagoon muxrim ahayn oo xalaal ah lam yuxrim min shay-in shayna ma uunan xarimin ama lam yuxrim ma uunan xarmanin min shayin shay xaggiisa kama uunan xarmanin ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih